زمجري زمجري أيها الأساد قد حق الجهاد وازأري وازأري وازأري وازأري غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار فالمنايا كالعطايا فامض للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامض للجنات لا تخشى المنون لنه لنه لنه لنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمجاد
قتيبة بن مسلم الباهلي انطلق حتى وصل إلى بلاد الصين انطلق من بغداد ولم يقف إلا عند أسوار الصين فتح بلاد المسلمين كلها ودخلت آسيا في الإسلام دولة خلف دولة فلما وقف عند باب الصين وكانت الصين مليعة حصينة ومن أقوى قوى الأرض فقال الملك ماذا تريدون قال إن ملكنا قد أقسم أي قتيبة ألا يرجع من أرضكم إلا بعد أن يطأ أرضكم ويختم على رقاب ملوككم وتدفعون الجزية عن يد وأنتم صاغرون
عزة الأبطال عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال أن يهبوا لا تهابوا عزمكم كالنار قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حسين بن rabiicat albaahili alamiir abu xafsa waa mid ka mida geesiyadii taariikhda baal dahaba ka galay waa qaa'id ku tilmaaman xikmad iyo aragti fog waa mid ka mida qiyaadadii ugu caansanaa ee futuuxaadka xilligii amawiyiinta waana qaa'idkii furtay in badan oo ka mida dhulweynaha loo yaqaano maawaraa annahri iyo magaalooyinka bukhaara samarqanda iyo mandiqadda hodanka ee khuwaarasma ee ku taalla galbeedka fog ee dalka usbakistaan qutayba wuxuu ku dhashay magaalada basra sannadku markuu ahaa afartan iyo siddeeddii hijriya markii uu bartay qur-aanka kariimka ah kadibna diraaseeyey fiqiga islaamiga wuxuu halyeygan u weecday barashada funuunta dagaalka sida barashada toogta iyo adeegsiga sayfaha warmaha iyo fardafuulka yaraantiisii wuxuu aad u danayn jiray fardafuulka waxaana wejigiisa ka muuqatay inuu ahaa haliyey leh sha'ni hogaamiyonimo iyo geesinimo dagaal sannado kadibna waxaa la arkay inuu la soo baxay hibo hoggaan oo fariid ah taas oo soo jiidatay indhaha wuxuuna aad u kala yaqaanay ragga dagaalyahanada ah kuwooda geesiyaasha ah iyo kuwa aanan ku habboonayn la yaab ma leh oo qutayba wuxuu markii horeba ka dhashay qoys hoggaanada soo saara iyo guri ay ka soo baxaan qiyaadada isaga qudhiisuna waxaa markii dambe dhashiisa ka faraxmay qiyaado badan iyo saraakiil milatari oo uu ka mid ahaa al amiir saciid bnu muslim binu qutayba oo amiir ka soo noqday armeniya muusil bilaadu sindi iyo dhulka sajistaan sidoo kalena ahaa halyey leh taariikh dahabi ah wuxuuna geeriyooday xilligii khilaafadii maamuun
الكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرارا وأعدوا للكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرارا وخذي من كل haddii aan milicsanno qutaybata bnu muslim albaahili iyo halka uu ka soo fuulay fagaarayaasha dagaalka khaliifkii cabdimelik binu marwaan ayaa waali uga dhigay magaalada rayi sannadku markuu ahaa lixdan iyo shantii hijiriya wuxuu sidoo kale waali uga dhigay wilaayadii khuraasaan sannadku markuu ahaa siddeetan iyo lixdii hijiriya qutayba markii uu soo gaaray khuraasaan sannadkii siddeetan iyo lixdii hijiriya wuxuu isugu yeeray ciidankiisii wuxuuna guda galay masiiradiisa ku aadan furashada waddamada dhaca aasiyada dhexe iyo sidii diinta loo gaarsiin lahaa wuxuuna furtay magaalooyin ay ka mid yihiin khuwaarasma iyo sajistaan ilaa uu gaaray samarqanda wuxuuna allah waafajiyey inuu ka gudbo dhulka loo yaqaan maawaraa'a nahri bilaad badanna ku soo daro dowladda islaamka kadibna u sii gudbo xuduudaha bariga ee boqortooyadii shiinaha oo xilligaas ahayd mid awood leh markii dowladda shiinaha ay dareentay halista halyeegan soo majeystaha ah ayay oggolaatay inay iska bixiso jisyada si looga joojiyo gulufka lagu soo qaaday magaalooyin waaweyn oo maanta hormuud u ah xadaaradda iyo ilbaxnimada oo ku yaalla aasiyada dhexe waxaa badankood islaamka soo gaarsiiyey halyeegan waxaana taariikhyahanadu ay sheegaan inuu watay ciidan lagu ammaano akhlaaqda dhaqan wanaagga iyo dhowrsanaanta islamarkaana habdhaqankooda oo keliya ay dadku ku soo hanuunaan sheekh qaasim arriimi ayaa ka warramaya hal tusaale oo ka mid ah wixii dhex maray ciidankii uu watay quteybata bna muslim ee qabsaday samarkanda iyo sida dadkii ay dhulkoodu qabsadeen durbaba u jeclaysteen habdhaqankooda عندما جاء الحكم على المسلمين في سمرقند أنهم اخرجوا أنكم دخلتوا بطريقة المفروض markii muslimiintii samarqanda lagu xukumay inay ka baxaan magaalada sababo ku aadan inay ku soo galeen qaab aan sax ahayn waxaa lagu yidhi waxaa la idinka doonayay inaa fasax weydiisataan oo aad islaamnimo u soo bandhigtaan marka hore haddii ay idinka aqbali waayaan aad jisiye ka dalabtaan kadibna haddii intaas laga waayo ay seeftu timaado laakiin waxaad ku soo gasheen si toos ah kadib waxaa lagu yidhi ka baxa magaalada xukunkaasna wuxuu ka yimid qaadigii uu soo diray cumar binu cabdilcasiis dadku markii ay arkeen ciidamadii muslimiinta oo sii baxaya ay ishor istaageen oo ay ku yidhaahdeen ha naga tegina waan idinla noolaanay waxaan ogaanay cadaaladdiinna diintiinna ayaan barannay marka nala jooga cid aan idinku doorsanayno ma jirtee marka waa taa guusha dhabta ah tanina waa majaalka ciidanka تستأذنوهم تقول لهم تعرضوا عليهم الإسلام al imaam addahabi oo halyeegan ku soo daray aclaamta uu kaga qisooday siyarkiisa ayaa sheegay inuu qutaybo ahaa mid ka mid a halyeeyada muslimiinta ee ku fiicnaa go'aan qaadashada ra'yiga caqliga iyo xigmadda wuxuu tilmaamay inuu ahaa faatixii xoreeyey dhulweynihii khawaarisma iyo magaalooyinka bukhaara iyo samarkanda kuwaas oo goor damba saldhig u noqday furashooyinkii barigii shiinaha inkasta oo uu ahaa nin aad ugu xeel dheeraaday arrimaha maamulka iyo milatariga haddana marka laga eego dhanka cilmiga xadiidka wuxuu ka mid ahaa dadka wakhtiga geliyey barashada iyo raadinta cilmigaas waxaana uu lahaa ruwaayado uu ka wariyey cimraan bin xusein iyo abisaciidin alkhudri sida uu dahabi ku sheegayo siyarkiisa ibnu khulduun oo ka warramaya qutayba ayaa isna yidhi wuxuu ahaa halyey geesi ah gaaladana kaga guulaystay fagaarayaal badan taariikhyahanadu waxay sheegaan in futuuxaadkii qutayba uu socday muddo ka badan toban sano uu allah fadligii ku xureeyay dholal baaxadle iyo addoommo tiro badan wuxuuna ku guulaystay inuu qabsado kaashkar oo ahayd albaabka ugu horreeya ee laga galo dhulka shiinaha sannado badan ayuu halyeegan dowladda shiinaha ka qaadayay jisyada waxaana mar waliba oo ay ballanta kadib dhacaan uu duldhigayay ciidan xooggan isagoona ugu goodinaya in uu jieri doono difaacyadooda قتيبة بن مسلم الباهلي انطلق حتى وصل إلى بلاد الصين انطلق من بغداد qutayba binu muslim albaahili waxa uu ka baxay baqhdaad isagoo gaaray shiinaha keliyana waxaa hortiisa ka muuqda dhufaysyadii shiinaha iyadoo la furtay dhammaan dhulalka muslimiinta aasiyana ay soo hosgashay xukunka islaamka markii uu istaagay albaabka laga galo shiinaha wuxuu boqorkii shiinaha u soo diray fariin wuxuuna ku yidhi ha noo yimaado qof idin matalaya si aan u aragno waxaad doonaysaan markii qutayba uu arkay in boqorka shiinaha uu doonayo wafdi waxa uu u diray toban nin oo ka mid ah raggiisa wayna u tageen wuxuuna ku yidhi maxaad doonaysaan waxay ku yidhaahdeen boqorkeenna wuxuu ku dhaartay iyagoo uula jeedaa qutayba in uusan ka laaban doonin dhulkiinna ilaa uu dego uuna gooyo qoorta boqorradiinna markaasoo aad gacantiinna ku keentaan jisiyada idinkoo dullaysaan fiiri cisada yuu la hadlayaa wuxuu la hadlayaa boqorka shiinaha oo ciidankiisa uu dhulka buuxinayo laakiin waa mu'min kadib markii uu qalbigiisa ku xidhay allah casa wajalla boqorkii ayaa qoslay wuxuuna ku yidhi haddii aadan dib uga noqon dhulkeenna waan idin baabi'inayaa wakiilkii u hadlayey muslimiinta ayaa ugu jawaabay hal kelimad oo qura dhegayso qofka muslimka ahow markii aad ku xidhan tahay allah sida ay u taallo jawaab celintaada wuxuu ku yidhi sideed ku baabi'in kartaa ciidan askarigiisa koowaad uu taagan yahay albaabkaada midka ugu dambeeyana uu taagan yahay filistiin kuwaasoo dhammaantood ah hal ciidan oo ku dhawaaqaya laa ilaaha ila allah haddii ay kacaanna ku kacaya hal seef oo qura iyo hal dhawaaq oo qura boqorkii ayaa gelgeshay wuxuuna ogaaday in arrintu ay dhab tahay wallaahi baan ku dhaartaye dadku ma ixtiraamaan ummad daciif ah shiinaha sannado badan ayay ummadda islaamka siinaysay jisyo markii aan ahayn ummadda islaamka ee dhabta ah فارتج الملك وعلم أن هناك حق ووالله لن يحترم الناس أمة ضعيفة ووالله استمرت الصين تدفع للأمة الإسلامية الجزية سنين طوال لما كنا أمة الإسلام الحق
كانت كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى أمجادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقا arrimaha lagu ammaano waxaa ka mid ahaa inuu ahaa qaa'id milatari oo mudnaan gaar ah siin jiray ducada iyo tala saarashada allaah mar waliba oo uu duulaan qaadayo taariikhyahanadu waxay sheegaan in duulaan waliba oo uu qaadaya uu horay usii kaxaysan jiray culimmada iyo dadka lagu yaqaano inuu allaah aqbalo ducadooda waxaana marka la weydiiyo sababta uu ciidanka ugu soo darayo dad aan khibrad ciidan iyo geesinimo lahayn uu odhan jiray gacmaha ay kor u taagayaan oo ay allaah ku baryayaan ayaa iiga khayr badan kun dagaalyahan waxa uu idhi qutayba ibnu muslim oo ah qaa'idkii iyo faatixii furtay ruqcadda islaamka dhinaca bari waqad istacsaa calayhi fatxu xisnin wasa'ala can maxamed ibni waasixi faqiila lahu innahu yarfacu asbucah daakiran lilaah إن هذه الأصبع الفاردة أحب إلي من ألف سيف شهير وشاب ضرير iyadoo lagu jiro dagaal adagoo nimanka turkiga ay iswaajaheen qalcaddii uu furanayana ay ku adkaatay ayaa wuxuu idhi sheekhii mujaahidiinta ku jiray ee sheekha u ahay maxamed ibnuwaasic mee saa lagu ihi waa ka halkaa cidlada jooga farta cirka u taagaya ilaahay xusaya wuxuu idhi fartaa keliyuu cirka u taagayo baa aniga aan ka jecelo xaggayga looga jecel yahay wuxuu idhi markaasi kun seefood oo galka laga siibay iyo kun nin oo dhallinyaro ah oo xanaf leh oo dagaalamaya ayaan ka jecelay buu idhi addoonku wuxuu ku cibaadaystay allana ugu dhowaado waxaa markaasi ugu mudan uguna weyn waa ducada sababta oo ah ducadu waxa ay koobaysaa inuu addoonku aqoonsado uu ictiraafo rabbi cadamada uu leeyahay hodantinimada uu haysto awoodda iyo qudrada uu leeyahay waayo ducada waxaa kaloo ku jira xasuus ayay u tahay addoonka iyo tadkira waxay kaloo u tahay inuu addoonku markaasi hankiisa hoos u dhigo uu qalbi jab uu ku dhaco marka ilaaha khaaliqa uu hor joogo jalaalu waxaa la yidhaahda ducadu waa miftaaxu samaa ducadu waa muftaaxa lagu rogo ee samada lagu furo waa midka markaasi roobka uu qofka muuminka iyo raxmadda xagga rabbi uu kaga dalbo nasrigana ilaahay uu u soo dejiyo waa furaha lagu rogo weeyaan asbaabaha ugu waaweyn ee nasriga lagu helo waxa ay ka mida uguna horreeya al ilxaax bidducaa cala allaah inaad ku laab xaadho ood markaad ilaahay baryayso baryadaada aad markaasi dee laabtaysa soo xaadho oo aad aad ilaahay ugu celeliso oo aad dikrigiisa badiso leanna rasuulka waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam ilaahay ummaddan wuxuu ugu gargaaraa waxay tahay daciifkeeda ama ducafadeeda bidacwatihim wa salaatihim wa ikhlaasihim hadiyo goraal dadka foqoradu waa faariq cibaadada ilaahay qalbigooduna ilaahay buu khaalis u yahay markaa marka ay baryootamayaan salaadda ay tukanayaan camalka ilaahay u khaalis yeelayaan ee ilaahay baryaan baryadooda waa la aqbalayaa marka waa inay dadkaasi shaqeeyaan oo farantooda ay buuxiyaan qutayba ayaa intuu halganka ku jiray la sheegaa inuusan marnaba hubkiisa dhigin isla markaana uu allah subxaanahu wa tacaala gacantiisa ku hanuuniyey khalqi fara badan oo ku noolaa dhulka loo yaqaano bilaad maa waraa'a nahri waxaa ammaan ugu filan in qowmiyad dhan oo dhammaystiran oo ah qowmiyadda turkida uu allah subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigay inay soo galaan diinta islaamka in badan oo ka mid ah waddamada muslimiinta ee ku yaalla aasiyada dhexe oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ee ku nool dunida waxay ka mid yihiin dhulalka uu furtay halyeegan faatixa ah wuxuuna ku guulaystay inuu gudaha u galo dalka shiinaha halkaas oo ilaa iminka ay ku yaallaan gobollo ay degaan muslimiinta oo ilaa hadda ay aqlabiyad ku yihiin dhulka uu furtay waxaa ka mid ah turkistaanta bari oo maanta ah kawaan lagu gowraco muslimiinta taas oo uu camimay dulmiga dowladda shuuciga ah ee biijiin allaha u naxariisto qutaybata bna muslim albaahili oo maanta dhulkii uu xoreeyey uu ku tamashlaynayo kufriga iyo ilxaadka islamarkaana lagu tacdiibinayo muslimiinta maxaase maanta ummadda kaga baahi badan inay hesho halyey la mid ah qutaybata bna muslim oo soo celiya majdigii iyo sharaftii ay ummaddan kaga dhex muuqatay ummadaha kale
أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد بالجهاد بالجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآثار